imminka waxaan akhrinaynaa cutubka koowaad ee injiilka sida markos oo u qoray yooxanaa baabtiisaha iyo farriintii uu waday bilowgii injiilkii ciise masiix oo ah wiilka ilaah sidii nebi isaayas u qoray eeg waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayaga kan jidkaaga diyaar garayn doona waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa toosiya waxaa yimid yooxanaa kan cidlada dadka ku baabtiisayey oo ku wacdiyeyey baabtiiskii towbada dembidhaafka aawadiis markaasaa waxaa u soo baxay dadkii yuhuudiya oo dhan iyo kuwii yeruusaalem oo dhan oo kulligoodna webi urdun ayuu ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya yooxanaa wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa oo suun meged ahna dhexduu ku xidhnaa oo wuxuu cunay ayax iyo malab dibadeed oo wax buu wacdiyey oo yidhi waxaa iga daba imaanaya ku iga itaal weyn kan aanan istaahilin inaan foorarsado oo aan yeelmihii kabihiisa furo anigu waxaan idinku baabtiisay biyo isaguse wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah ciise waa la baabtiisay wakhtigaas waxay noqotay in ciise ka yimid naasaret tii galiili oo yooxanaa baa webi urdun ku baabtiisay isagii markiiba intuu biyihii ka soo baxay wuxuu arkay samooyinkii oo kala dillaacay iyo ruuxii oo sidii qoolley oo kale dushiisa ugu soo degaya waxaa samooyinka ka yimid cod leh adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay shayddaan baa isku dayey inuu ciise duufsado oo markiiba ruuxii baa xaggii cidlada u eryey afartan maalmood buu cidlada joogay shayddaan baana jirrabay oo wuxuu la jiray dugaagga malaa'igahuna waa u adeegeen bilowgii wacdiga ciise kolkii yooxanaa la qabtay dabadeed ciise wuxuu yimid galiili oo wuxuu dadka ku wacdiyey injiilka ilaah wuxuuna yidhi wakhtigii waa buuxsamay oo boqortooyadii ilaah waa soo dhowaatay towbadkeena oo injiilka rumaysta ciise wuxuu u yeedhay xertiisii u horraysay markuu badda galiili agmarayey wuxuu arkay simoon iyo walaalkiis andros iyagoo shabaka badda ku tuuraya waayo waxay ahaayeen kuwo kalluun jillaabta ciise wuxuu ku yidhi isoo raaca waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta markiiba shabakyadoodii way ka tageen wayna raaceen markuu cabbaar socday wuxuu arkay yacquub inasabeddi iyo walaalkiis yooxanaa iyagoo doonnida dhexdeeda shabagyadooda ku hagaajinaya markiiba wuu u yeedhay kolkaasay aabbahood sabeddi iyo shaqaalayaasha kaga soo tageen doonnida oo isagay raaceen ciise wuxuu kafarnu'um ku bogsiiyey jinnoole markaasay kafarnu'um galeen oo markiiba sabtida wuxuu galay sunagoogga oo dadka wax baray waxayna la yaabeen waxbariddiisa waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada markaasaa waxaa sunagooggoodii ku jiray nin jinni wasaq leh qaba wuuna qayliyey oo wuxuu yidhi maxaa inoo dhexeeya ciise reer naasareedow ma waxaad u timid inaad na baabbi'iso anigu waan ku garanayaa kii aad tahay kan quduuska ah ee ilaah ciise baa canaantay oo ku yidhi aamus oo ka soo bax goortii jinnigii wasaqda lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey ayuu ka soo baxay kulligoodba ayay la wada yaabeen sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweyddiiyeen oo yidhaahdeen waa maxay waxani ma waxbarid cusub baa xataa jinniyadii wasaqda lahayd amar buu ku amraa wayna yeelaan markiiba warkiisii waa gaadhay dhulkii galiili ku wareegsanaa oo dhan ciise wuxuu bogsiiyey butrose dohdiis iyo dad kale oo badan oo markiiba kolkay sunagoogii ka soo baxeen waxay galeen guriga simoon iyo andros iyaga iyo yacquub iyo yooxanaaba simoon sodohdiis baa qandho la jiiftay oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen wax iyada ku saabsan markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga maqribkii goortay qorraxdii dhacday waxay u keeneen kuwo buka oo dhan iyo kuwo jinniyo qaba markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala cayncayn ah qabay dadkana jinniyo badan buu ka saaray oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan waayo isagay garanayeen ciise goonni ahaan buu u tukaday aroortii hore intaan weli waagii baryin ayuu kacay oo wuxuu tegey meel cidlo ah halkaasuuna ku soo tukanayey markaasaa simoon iyo kuwii la jiray ka daba tageen goortay heleen waxay ku yidhaahdeen dadka oo dhan baa ku doondoonaya wuxuu ku yidhi aan tagno magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacdiyo waayo taas aawadeed ayaan u imid wuxuu galay sunagogyadoodii galiili ku yiil oo dhan dadkana ayuu ka wacdiyey jinniyadiina ayuu dadka ka saaray baraslihii la bogsiiyey markaasaa waxaa u yimid nin baras leh wuuna jilbo joogsaday oo baryey oo ku yidhi haddaad doonaysid waa idaahirin kartaa kolkaasaa ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waad doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskii waa ka baxay oo wuu daahirsanaaday ciisena aad buu u xukumay oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi ninna waxba ha kala hadlin laakiin tag oo wadaadka istus waxaad daahiranaantaada u bixisaa wixii uu muuse amray marag iyaga ha u ahaatee laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo taas aawadeed kol dambe ciise magaaladuu bayaan u geli kari waayey laakiin wuxuu joogay dibadda iyo meel cidla ah meel kastana waa looga yimid